maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa maanta faahfaahin ka bixiyey qodobo cusub oo laga soo saaray fududeynta habraacyada qaadashada leysinka mootobajaajka iyo ganaaxyada laga qaado darawaladaasi afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey habraacyada lasoo saaray ee ku wajahan qaadashada sharciga gaari wadista waxaa maalinnimadii shalay oo taariikhda ku beegnaa toddobiiyo tobanka agosto sanadka laba kun labaatan iyo afar kulan deg dega isugu yimid madaxda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka gobolka banaadir wasaaradda maaliyadda wasaaradda amniga taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo taliska qaybta ilaalada nabadgelyada waddooyinka ee taraafiko waxaana shirkaasi guddoomiyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo laga soo saaray go'aamo qodobada soo socdaa kow in laga bilaabo maanta ooy taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo tobanka agost sanadka laba kun labaatan iyo afar dareewalka cusub ee doonaya qaadashada leysinka inay ugu baxayso lacag dhan boqol iyo lix dhibic shan dollar oo keliya oo ay ku jirto khidmadda wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya labo in dhicista leysinka dareebarnimada laga dhigay muddo shan sano ah halkii uu horey ka ahaa saddex sano saddex in darawalka mootobajaajka ee ka dhaco leysinka uu ku cusbeenaysiisan karo oo keliya soddon iyo laba dollar isagoo oo ku shubaya akownka wasaaradda maaliyadda afar in dareewalka mootobajaajka ee uu ka luma leysinka uu dib ugu daawacan karo oo keliya labaatan dollar isagoo ku shubaya akownka wasaaradda maaliyadda shan in dareewalka mootobajaajka aan jidadka loogu qaadi karin lacago sharci darro ah lana cadaadin karin waxaa ganaaxi kara oo keliya ciidanka ilaalada nabadgelyada waddooyinka ee taraafiko iyagoona siinaya boonada ganaaxa lacagta ganaaxana waa shan dollar oo keliya afhayeenka ayaa sheegay in jaangooyn lagu sameeyey khidmaddii ay qaadi jireen dugsiyada tababarka wadista gawaarida iyadoo sidoo kalena la yareeyey dhaqaalaha ku baxa baarista caafimaadka indhaha waxaa la jaangooyey khidmadda ay dugsiyada ku shaqaysta barashada dareebalnimada qaadayeen taasi oo ahayd toddobaatan iyo shan dollar haddana laga dhigay afartan dollar oo keliya inuu ku baro qofka doonaya barashada dareebalnimada mootobajaajka waxaa la yareeyey lacagta baarista caafimaadka indhaha oo ahayd shan iyo toban shan iyo labaatan dollar lagana dhigay shan iyo toban keliya inay baaritaanka caafimaadka indhaha ay ku sameeyaan siddeed dareewalka aqoonta u leh wadista quman iyo wadista dhabta ah ee mootada kaas oo aan haysanin leysinka hore oo la xaqiijiyey sax ahaanshiyaha waa inuu soo maraa imtixaanka shuruucda wadamarista tabeelayaasha iyo wadista quman ee mootada sagaal dareewalka haysta leysinka dhacay ee mootobajaajka waa inuu dib u cusbeenaysiisan karaa leysinkiisii hore ee ka dhacay waxa uu mari doonaa oo keliya baarista caafimaad iyo c i d da toban dareewalka uu ka lumay leysinka mootada waa inuu maraa habraaca baafinta leysinka haddii uu dib u heli waayena waa inuu codsadaa dib u daawicidda leysinka isaga oo aan maraynin habraaca dareewalka cusub lagana qaadaynin wax imtixaan ah koo iyo toban in dareewalka mootobajaajka uu warqadda dembi baarista c i d da ku soo qaadan karo oo keliya lacag dhan toban dollar labaiyo toban maadaama darawaliinta mootobajaajka loo fududeeyey habraaca qaadashada leysinka islamarkaana culaysyadii dhaqaale ee tabashada ahaa laga joojiyey ma laga aqbali doono in lagu xadgudbo habraaca iyo shuruucda leysin qaadashada iyo wadista mootobajaajka ciddii ku xadgudubtana waxay la kulmaysaa ganaax fiiro gaar ah habraacani waxa uu khuseeyaa oo keliya darawaliinta mootobajaajka waxaana fulinta habraacaani u xil saaran wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada firdowse cismaan ayaa ka warbixisay waxyaabihii lagu lafaguray kulan ay wada yeesheen wasaaradda gaadiidka tan maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir taas oo looga jawaabayay cabashada darawallada mootobajaajka waxaan ku kulannay wasaaradda gaadiidka shalay wasaaradda amniga wasaaradda maaliyadda gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ee gobolka banaadir ka shaqeeya dhammaan ayaa goobjoogayaal ka ahaa waxaa lagu falanqeeyey laba maxaa la yidhaahdaa arrimood habraaca uu mootobajaajluhu u maro inuu laysan qaato iyo lacagaha qarashaadyada ku baxa iyo sidoo kale cabasho ka timid wadamarista ciidamada nabadgelyada waddooyinka mataqaanaa iyo gobolka banaadir maaragtay caqabaadka ganaxyada ay qaadaan oo ayadana cabasho ka timid labadaas arrimood ayaa looga dooday lacagihii tirada badnaa oo ay ku mataqaanaa andacoonayeen in laga qaado mootobajaajlayaasha oo waxna yihiin wax sharci ah oo diiwaan gashan oo wasaaradda gaadiidka iyo gobolka banaadir ka diiwaan gashan iyo waxyaalo badan oo ayagu ay sheegeen gacmogacmaysi iyo mataqaanaa farsamooyin kale in looga qaado dhammaan waa laga dooday waxaan ku soo koobnay boqol iyo lix dollar dhibic shan inay tahay maxaa la yidhahdaa qarashaadka uu ku qaadan karo darawalka motobajaajta inuu laysanka ku qaadan karo waa markuu darawal cusub yahay oo hadda bilaaba inuu laysan qaato ugu dambayntii guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa hoosta ka xariiqay inaan la aqbali karin askarta lacagaha sharci darrada wadooyinka uga qaadaya darawallada mootobajaajka wuxuuna xusay in askarigii lagu qabto dhacdadaasi sharciga lala tiigsan doono waxaan leenahay dhallinyarada waa runtii waa awooddii waddanka waa boqol kiiba toddobaatan ayaa la yidhaahdaa waa dad maaragtay ay ku kaliftay inay mootobajaaj ay ku shaqaystaan duruuf gacmo gacmaysiga ay ka sheegteen oo jidadka lala taagan yahay asgarigii lagu arko asigoo gacmo gacmaysanaayo ama ciddow doonaha aadee waa lala xisaabtamayaa maxkamadana lala tegayaa mana loo dul qaadanaayo barnaamijka ganaaxa ah markii lagu qabto leysin la-aanta ganaaxii waxaan ku soo koobnay meeshii labaatan dollar iyo laga qaadaya shan dollaraan ku soo koobnay haddii aan boono la siinna haddou lacagta dhiiba asaa dembilo ah waa u kaalmeeyaha dembilaha uu noqonayaa marka waxaan leenahay haddii ganaax lagaa qaado oo shan dollar ah waa in rasiidka lagu siiyaa oo midka kalood la kulanta aad rasiidka tustaa haddou kugu sii dhegana waxaa ku furan inaad soo gudbiso sidaa darteed waxaan rabnaa haddii la yidhaahdo wada shaqaynta waa muhiim ay noo wada tahay go-aamada ka soo baxay maamulka gobolka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa imanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay muqdisho banaanbaxyo ka dhigayeen darawallada mootobajaajka kuwaas oo ka cabanayay kordhin ay sheegeen in lagu sameeyey lacagaha qaadashada leysinka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho